waxaan leenahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waa mahadsantahay madaxmudane madaxweyne waa kuu mahad celinaynaa arintii aad ballan qaaday oo labadaa reer maaragtay wixii kajafada yareedoo ka dhexaysay ahayd ayada inaad noo soo fududayso oo aada noo fududayso oo maalinka bishu toban tahay oo laysku imaanayo aadan naga daba marin intaasna waa codsanaya ummadda kaleeto oo ku nool gobolka ummadda soomaaliyeed horta waxaan leenahay colaada wax ma tari mayse nabad hala qaato nabadda ha la wada qaataan leenahay ummadda soomaaliyeed qaas ahaan midda gobolka ku nool gobolkan galgaduud laysku dhao dadka ku nool waxaan leenahay walaalayaalow nabadda hala qaato nabadda hala qaato hadda waxaaba la goobayaa in afrika midowdaaba la goobayaayoo colaad waxba tari weydi waxba tari weydi nabadda hala qaato taasna waa ku baaqaynaa
waxaan doonayaa halkan baaq laba nuuca inaan u diro ka diro insha allah midka koowaad wuxuu ku salaysan yahay dadka u dhashay gobolkan haddana ka soo jeeda labada beeloodoo wada dhalatay ee dalka gudihiisa ku jira ama debadda ku jira waxaan leeyahay ku soo dhowaada maalin wanaagsan waxaan leenahay ku soo dhowaada qalbi furan iyo gacmo wanaagsan waxaan leenahay ku soo dhowaada wax dhegihiinu maqlaan waxa ugu wanaagsan oo ah dadkii meeshaa shayddaanku isku diray inay heshiiyeen waxaan idinka sugaynaa taageero naf iyo maalbaba leh waxaan idinka codsanaynaa inaynan maalkiina ku bixin dad jahannamo gala dad jahannamo gala qaatilku waa ahlunaar inaynan u fududaynin mid inuu naar gala raba siduu naarta ku geli lahaa inaynan u fududaynin midka naartu inuu gala raba midka u fududaynaya wuxuu ku gaarsiin lahay oo colaadda iyo rafaadka ku bixin lahaa waxaan idinka codsanaynaa waxaad bixin lahaydeen inaad ku bixidaan islaax daatilbayn oo ah midkii nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam cibaada ay uga tagtay daraadde oo u daayey awna ku banneeyey in beenta la sheego ayadoo la islaaxinayo beentoo xaaraaman ognahay inay qofkeeda jahannamo geyso baaqaa waxaan u dirahayaa dadka u dhashay deegaankan labada maleysiya isku dagaashay baaqaan u dirahayaa waxaan rajaynayaa ka quudaraynayaa sida uu yahay inay uga soo jawaabi doonaan biidni illaahi tacaala baaqa kale waxaan u diranayaa darayaa dowladda dhexe waxaad ku mahadsantihiin dowladda dhexe ka qayb qaadashada nabaddan dhiirigelinta nabaddan si dadban iyo si toos ama haddaan si kale u dhaho si qarsoon iyo si muuqato labadaba aad uga qayb qaadateen laa shukra cala alwaajib waa sidaad la idiin doortay waajibna idinkuba ahayd haddaba waajibka xitaa uu sii gudubsanya mid fardulcayna idinku tahay aysan kafaa'i xataa kifaaya usan idinku ahayn waxaan leenahay waa saasood ula sii dhowaataana la sii dhowaada hana ka harinina ilaa ay salka dhigato hana ka dhex bixinina inaad maalkiinna iyo muruqiinna iyo ciidankiinna iyo caqligiinna intaba inaad ku bixinaysaan taana dowladdaan u gudbinahayaa tan kale waxaan u gudbinayaa beesha kale ee balambal waxaan leenaha walaalayaal beeshii gogashii ugaas xasan ou fidiyey oo ka oo macaha ogaaska beesha cayr uuna taageeray soo dhoweeyey ugaas ogaaska beeshase ogaas axmed waxaan labada ogaas si gaara ugu hambalyaynayaa geesinimada